sahre khaliif maxamed oo ah gabar koob iyo labaatan sano jira ayaa kusoo baxday doorashada aqalka dowladda hoose ee magaalada lova ee dalka biljimka sahre waxa ay ku badisay codod gaaraya sideed boqol oo cod doorashadii dhowaantan halkaasi ku qabsoontay waryaheena zahre cabdi axmed oo haatanba garabkayga bidix fadhisa ayay ugu warantay khadka telefoonka iyadoo ku sugan isla magaaladaasi lova way waa ku faraxsanahay way fiican tahay inta soomaalida hadda kusoo bateen ina caawin karo waa ku faraxsanahay waayahay maxay kaaga dhigan tahay guushan adiga nafsadaada sideed ugu faraxsan tahay oo aad dadka wax ugu qaban kartaa
aad waa ugu faraxsanahay ya waxaa ku faraxsanahay inaa almost sideed boqol inaa keenay haweli waa ku faraxsanahay inay inay i believe garayaan waa gartay dadka ku doortay ma soomaaliba mase isku jir dadka u dhashay wadanka oo biljim ah iyo soomaali ayaa ku wada doortay soomaali way doorteen ilmaha kindergarden till high school isku jirnay primary isku jirnay way wara doorteen macamyaasha aqaanay every kind race ay doorteen marka waxaad leedahay ilmihii iskuuleydaas la soo ahayn laga soo bilaabo yaryarka ka yar galaaska birimada ilaa iyo dugsiga hoose dhexe dugsiga sare ilaa kuwa aad isla dhigateen ayaa ku doortay iyo macalimiintiiba wardoortay haa saxibyaasheeda iyo soomaalida xataa inta magaalada degan marka ma soomaali ayay wada ahaayeen mase wadanka dadka u dhashaa ku jiro dadka wadanka u dhashana ku jiro marakaana ku jiro national state kaleeta ku jiraan iyo soomaali xitaa ku jiraan soomaali keligood ma ahaan waa gartay marka jaaliyada soomaalida maxaad jeceshaha inaad u qabato sahroy waxaa jeclahay wax barnaa qabto haban hadda inta way kusoo barteen waa ku faraxsanahay soomaali badan inta kasoo degaan inaa dad oo dhiigeyga markasta arki karo wax barnaa qaba rabaa wax kasta oo oo jeclaanahay my my best atry sameyna inaa caawi karo waa garta urar sameysan rabaan haddee haddee iskool furan waa soomaali waxaasoo caawi karaa adiga dalka biljimka ayaad ku dhalatay ha waa gartay marka sideed soomaaliya iyo u taqaanaa iyo waxa la xiriira soomaalida hooy hooy aab aabahee madaxweyne marka soo sharaxay waxaas waa maqli jiray politics waa jeclahay wadakeyga iyo xataa waa jeclahay inaa mar arka waa rabaa inaa utagi kara halkaasna caawi karo marka dalka inaad tagtid ood caawiso dadka waad rabtaa iyo siyaasadda inaad waa gartay waa gartay bal marka waxaad iga warantaa marka dhalinyarada adigoo kaleeto ah ee soo koraysa ee wadankaas ku dhaqan ee soomaalida ah maxay tahay fariinta u diraysid wax ku barto haddii wax bartaan se wadakora caawi karaa hadday noqdo futureka wadakeen u yaalaa inaa ku noqno qof kasta wadakiisa inuu dagro waxaa iskoolka marka ku jiray waxaa arkaa marokaayaasha turkiga wadakooru noqonayn holiday aarayn beliyaal soo joogayn soo noqonayn anagana ma sameyn karno dagaalaa ka dhacaa waa laga cadsanaa wax yar inaa anagana wara noqonaa rabnaa oo holiday maybe u aari karno oo qof hadduu raba degnaan karo dowladaha hoose ayaa lagu doortay bal marka waxaad iiga warantaa soomaalida dadka soo galootiga ah ee ku dhaqan dalka biljimka waxyaabahaad u tari karta maadaama waalidkaa wadankaas ay soo galeen adigaba waad ku dhalatay biljimka laakiin markii waalidkaa iyo la fiiriyo dabcan soomaaliya ka imaadeen
safety la caawi lahay safety and feeling welcome in the country ine ine xataa ina wax kasta oo systemsa ushaqeyso oo baranaayin waxaas la caawi lahay like example wax little things anaka wada keeni the the plastic iyo the garbage waa kala bixinaa yaa kaa caawiya heerkan inaad soo gaarto
hadda ho ho hooya hooya si fiican igu caawisay laakiin ninka oo oo oo noqday mayor in the city a a a waxyar ibushkay u dhahay samee oo ku ficnaane i believe in you ugu dhahay hadda alxamdulillah mayor noqday waa ku faraxsanahay marka meeyarka degmada aad joogtid ayaa adigana sidoo kale dhiirigelin kuu sameeyey ha wuxuu dhahay yaa samee ku fiican tahay iyo i believe in you ugu dhahay saa waa ku waa ku dalaa waa ku guuleysanay the election anina ma umaleynayna guuleysanaya
taasi waxa ay ahayd sahre khaliif maxamed oo iyadu ku soo baxday doorashada aqalka dowladda hoose ee magaalada loofa ee dalka beljim oo dhowaantan qabsantay waxa ay khadka telefoonka ugu warramaysay zahra cabdi axmed